waxaan ugu qanciyey buraadnimada inay ka soo baxaan anigu aad iyo aad waxaan aan u fahmayey dhalinyaradan dabeecadooda iyo aqoontooda iyo maaragtay hogaamintooda sida lagu kasban karo marka in badan ayaan ku soo jiray in hawshaan ay ka soo haraan wakti dheeraan usoo lumiyey hanti baan usoo lumiyey alxamdulilahi si fiican baan u dhex galay waxaan tusay waxyaabo badan waxaan tusay arrinkaani inuu yahay arrin waxa ay doonayaan iyo dhibaatadooda dhibaatadoodu ay badan tahay waxaan tusiyey dhibaatada caalamka oo dhan taalla waxaan tusiyey midda waddankooda haysata oo dib u dhaca ah waxaan tusiyey oo muhiim ah sida lagu noolaan karo oo lagu shaqaysan karo oo lagu socon karo tiradooda waa imise guud ahaan tiradooda adugu hadda intaanu kulanka yeelanay ilaa boqolkii siddeetan toddobaatan ay udhaxaysaa inta kalena waa in aan sugayna ayagana oo meelo kale fogfog jira laakiin muhiimiyadoodii iyo hogaamintoodii iyo tayadoodiiba waa waa soo xeroodeen hubkoodii iyo mabda-oodii intiiba waxa weeye waanu soo hananay gadaashoodiina hadda lagama qabo wax maaragtay welwel ah yaa kuu xil saaray adiga aniga waxaa ii xil saaray awalan markii hore maamulka muxuu ahaa ximan iyo xeeb lagu magacaabo markii labaad taaniyan waxaa ii xil saaray dawladdii hore ee ku-meel gaarka ahayd hogaaminaya sheekh shariif sheekh axmed si toosa ayaa arrinkaas go-aan ugu qaatay ugu dambayntii markaan muddo ka warwareegay anigoo markaas runtii dareemayey nimankan adeygooda iyo maaragtayy inaynan sahlanayn xaalkoodu kabacdi waan aqbalay anoo ku xisaabtamay wax badan oo maaragtay inaan ku qasbanaado wax badan ayaanu ku xisaabtamay sidaas ayaan maaragtay u qaabilay waktigaas ayaana soo bilaabay bishii lixaad sanadkii koob iyo tobanka ayaan soo bilaabay howlgalkooda waaye waxaad ii sheegtaa marka adiga shaksiyan waxaa lagugu eedeeyey warbixino kala duwan ee qoreen qaramada midoobay inaad hogaamiyaasha ugu waaweyn burhcadbadeed aad ka mid ahayd ma ku jirtaa adu weli mise waad ka baxday maya anigu ma doonayo inaan been sheego waxaanse caddaynayaa maanta anigu sida aniga laiga warbixinayey ama wararka la siiyey qaramada madoobay iyo hay-adaha kala duwan sirdoonka wararka la siiyey dhammaantood waxay ahaayeen warar aan waxba ka jirin warar been abuur ah warar aniga la igu garaafaynayo waa gartay ayay ahaayeen waan ka xumahay wax warbixin aan ka dhiibay ama warbaahin aan ka hadlayna may jirin laakiin waxaan dareemayay in runta la isugu imaan doono marka ugu dambaysa anigu aidiyadan waan keenay oo aidiyada masxiyan markeedii hore waan lahaa waa fikradda burcadbadeednimada hadda jirta may ahayn may ahayn midda hadda jirta maanta ma ahayn waqti hore bay ahayd waxaana ku saabsanay kalluumaysiga anigu kambani ayaan ahaa oo fiishin ah oo badley ah oo ugaarsada oo qarash gareeya sanadkii ilaa shan boqol afar boqol oo kun oo dollar ayaan qarash garin jiray oo ah wax soo saarkeyga kambanigu kambaniyaal badan oo ballaaran oo soomaaliyeed aan ahayn waxaa dhacday ilaa iyo sagaashan iyo toddoba sagaashan iyo sideed ilaa sagaashan iyo sagaalkiiba inaanu waxba baddii ka soo saaran weynay oo nalaga qabsaday oo ay qabsadeen malaayiin kala duwan oo kalluumaysi ah marka dhibaata ma jirin laakiin annagii baa dhibaato la kulanay shaqaalahayagii baa baddi geli waayey wax waa soo saaran weynay wax walba caqalad bay nagu noqdeen way naga xoog bateen waa naga xishoon waayeen akirki markii dambe waxaan niri war sideen isku doonaa aan iska cayrino baalaha kan aan iska cayrino ee saasay wax ku bilowdeen qabashadooduna kalluumaysigu ku ekaa runtii ganacsiga iyo waxyaabaha lamidkaana markaas ma aynan jirin tilaabadaasi anigu arrinkaa labadii kun iyo lixdii ayaan ka baxay isagoon heerka maanta u joogo aan ahayn waxaan ku wareejiyey xilligaas waxaliyo wixii aan hayey oo ama fikir ahaa ama xoog ahaa ama qalab ahaa waxaan ku wareejiyey maxaakiimtii uu hogaaminayay sheekh shariif markaas oo markaa waddankaas ku ballaarisay sidaasaan uga shaqo tegay businesskaygii caadiga ahaa ayaan maaragtay ayaan raacday waan shaqaysanayey waayo waxaad ii sheegtaa marka na waxa idaba joogay kuwa aniga noloshayda iyo dhaqaaqayga iyo fikirkayga iyo businesskayga aniga diidan ayaa idaba joogay oo maaragtay ii qaybanaa inay maaragtay ay ay kiisaan aniga waa garta wax marka waaye waaye waad sii wadan doontaa maaragtadaas waktigaas la iiga bastay inaan waxna qaban karo waxna aan wareejin karo ayay ahayd midda hadda shariifku markuu madaxweyne noqday haddana mar labaad uu iigu diray arrinkaas ogana aqbalay haddana waxaan ku sii dhiisaday maadaama dowlad federaal oo sharciga ay soomaaliya yeelatay inay si dhaba wax u qabsoomayaan ayaan ku sii dhiisaday waaye waxaad ii sheegtaa marka- marka intaa marka aad ku ji- waxaad ii sheegtay burcadbadeednimada inaad fikirkeeda adigu lahayd intaa aad ku jirtay ee, imise maraakiibaad afduubtay anigu een, sidoodaba maraakiib ee, kalluumaysiga uu aniga ahaa waxqabadkeygii Ee, aniguna wax ma afduubinoo fikirkeyga unba wax lagu qabtay ma ma fuulin qori ma qaadan bad ma fuulin doonyaha ma kaxay aqaan Ee, ma ihi nin ee, ee, cagihiisa badda geliya ma ihi Ee, intaas midna maanan ahayn laakiin waxaanu ka mid ahaa dad isu tegey oo markaas ururay oo maamul ee, ku saabsanaa degmooyin iyo fishinka ahaa oo badleyda ahaa ee, oo ururay ayaan ka mid ahaa een, ambalahaado aydhiyada ugu muhiimsan sidaasaan ah mooyaane anu maan ahayn nin wax soo afduuba waa gartay qaramada midoobey warbixinahay qoreen waxaa ku qoran in dadka adiga ku hoos yimaada ay mas-uul ka ahaayeen shan iyo labaatan afduub oo maraakiib loo geystay tan iyo la- sanadkii labada kun iyo lixdii koob iyo labaatan ka mid a afduubyadaasi waxay dhaceen labada kun iyo toddobadii wixii ka dambeeyey jawaabtaada may anigu mas-uul kamaanan ahayn dhammaan intaad ka hadashay oo labadii kun iyo lixdii kuwaad kamaanan ahayn waxaa weeye een, badda soomaaliya way bara- waa ballaarayd ee badda cas ilaa indian ocean ayaa dhibaatadu ka jirta laakiin hooshishinkii annagu aan joognay kamay dhicin shan iyo labaatan iyo labaatan doona wax ku dhow may ahayn xilligaa waa gartay n iyagu waxay leeyihiin inkastoo sidaad adiga sheegtay aad muddo hore ka baxday laakiin haddana inaad hawsha korka ka maamulaysay aad ku wareejisay dad adiga wakiilka qaarkood ay ehelkaaga yihiin wiilkaaga uu ku jiro warbixinta qaramada midoobey mid ka mida wiilashaada ayay magacaabaysaa inuu howlaha sii waday ilaa iyo maaragtay labada kun iyo sagaalkii ka warran arrintaas maya anigu cidna kuma dhaafin cidna loogama tegin xarumihii markaa la joogay waxaa ku wareegay ee, hogaankii markaas uu hogaaminayey sheekh shariif oo maxaakiimta ahaa oo waddanka si ee, buux ee, ula wareegay gobolada dhexoo dhan ayaa ku wareegay waxa liya wixii laayay way ciidan ayagaan u xareeyey muqdishoa ee, ku shugeen halkaas ayay kula wareegeen may ka jirin waxaan ka tagnay iyo wax ku haray midna ma jirin sidaas anigu aan uga tegey sidaasaan waxaan ku tegey aan aan weliba soomaaliya uga baxay een, wakti hadda dhow ayaan kusoo laabtay oo laga joogo saddex sano oo aan ganacsigeedii ugu soo laabtay caadiga awalna dabadda ganacsi baan ku haystay sidaasaan ugana maqnaa waddanka marka cid aan ku reebay ee, midaan dhalay iyo midaan dhalinba midna ma jirin ma jirtaa xilligan cid adiga wakiilkaa ah ama ku matasha oo ku lug leh arrimaha burcadbadeeda adigu ma ku lug leedahay xilligan aan hadlayno maya aniga ilaahay baan ka magan galay haddaan ku lug leeyahana ma soo mas- ma soo xareeyeen ma soo baabi'iyeen iskuma kallifeen hanti kuma bixiyeen maskax kuma bixiyeen ee, waa ka mid ahaan lahaa laakiin ka mid ma ihi waa iga wakiilayo ciidaan saaxiibo nahay ciid ee, aan wax la wadaago midina ma ku waa garta n adigu sida hadda aad sheegtay waad ka baxday waxaan hubaa dad fara badan oo soomaaliya inay eh, soo dhoweynayaan iyo weliba beesha caalamka laakiin intii aad ku jirtay ka waran wixii dhacay faldembiyeedkii dhacay ee aad geysatay in laga xisaabtamo miyaysan ahayn maxay kula tahay Een, haddii la xisaabtamayo xisaabtu waxay u taallaa caalamka iyo soomaaliya wixii soomaaliya geysatayna iyo wixii loo geystay waa xisaab heer qaran wey waxay u taallaa mas-uuliyadda soomaaliya ayay u taallaa ciddii ka ah dowladda soomaaliya wixii loo geystay soomaaliya kolleyba waa la hayaa wixii caalam qabanayana waa la hayaa waa xisaab heer qaran mid shaksi maaha waa garta n eh, waxaa la sheegayaa in magacaaga la tixgelinayo in magacaaga lagu daro liiska madow ee qaramada midoobey maxaad dhihi lahayd haddii aad la hadasho qaramada midoobey iyo dadka weli kugu tuhmaya falalka burcadbadeednimada anigu balaad ee, liistiga ee, qaranimada madoobay hadday tahay iyo haddii ay tahay ee u n iyo hadday tahay cid kasta oo dabagal ah waxaan leeyahay anigu arrinkaas xilligii aanu ka tanaasulay waa xilligii ugu horreeyey mana dhoweyn kabacdina waxaan ku jiray inaan si xalaala u raadsado noloshayda dhabta ah iyo ganacsigayga waxaanan ahay nin ka xishooda wax tiro badan aanan maaragtay ka suuroobin waxaan leeyahay ha layga xishoodo ee ha layga daayo ee, muxuu ahaa aqbalka laga aqbalo warbixinaha aanu saxnayn oo layga soo bixiyo intaasaan odhanaya waa gartay wixii su-aale lagaaga baahda arrimahana diyaar baa ota inaad ka jawaabtid diyaar baan oo inaan ka jawaabo waa gartay sanadkii hore warbixin ay soo saartay qaramada midoobey waxay sheegtay inaad in dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed uu ku siiyey basaboor diblomaasi ah oo aad ku tegtay dalka maleeshiya ma jirta arrintaasi basaboorka inaad haysato ha waan haystaa basaboorka sababtii la ii siiyena tuugniman ma ahayn musuq maasuqna ma ahayn waxaa la ii siiyey shaqadan markaan bilaabay ayay ahayd shaqadaanina waxay leedahay wax badan bay leedahay eed bay leedahay col bay leedahay laftigaygu waxa aan ku shaqaynayo inaanu ahay nin ka mida markaas dawladdii jirtay mamber ka ah ayay muhiimiyaddeedu ahayd iskama gelin arrintan markaasna waxaa la ii magacaabay la dagaalanka burcadbadeeda ee gobollada dhexe ku wajahan ayaa la ii magacaabay magacaabistaas markaan qaatay kabacdi oo shahaadadaas aan helayna baasaboorka ayaan qaatay waana ku shaqeeyey libteediina maantaan keenay ama ama ama ama ama dawladdii horean la soo bilaabay ha ahaato ama midda maanta jirta ha ahaato ama ummadda soomaaliyeed ha ahaato ama caalamka ha ahaato waxaan ka soo jawaabay wixii la ii diray libteedana intaas ayaa iskale waaye su-aashay ugu dambaysa hal su-aal oo kalean ku weydiinayaa waxyaabo u faa'iideeya budhcadbadeeda ama ay ku tiirsan yihiin oo uu ka mid yahay qaadka iyo cuntada amaad ka ganacsataa oo tasiilaad u ah dadka budhcadbadeeda xilligan anugu ayaga lama ganacsado budhcadbadeed ma la ganacsado anugu mar qura ayaan ka aruuray mana la ganacsado anugu dad kale ummadda soomaaliyeed ka mid aan la ganacsadaa dadkaa kale aan la ganacsadaa haddayna ayaga la ganacsada anugu maogi laakiin ayaga anugu toos lama xiriido ganacsi toosa hadda lama li